maamulka gobolka banaadir oo ka jawaabaya cabasho ugu timid shirkadaha diyaaradaha ee duulimaadyada u yimaada garoonka aadan cadde taas oo ku aadanayd dhismooyinka dhaadheer ee ka socda nawaaxiga garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoona kulanka kadib maamulka gobolka banaadir uu amar ka soo saaray dhismooyinka dhaadheer ee laga dhisayo nawaaxiga garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere ayaa warbaahinta la wadaagay amarka kasoo baxay maamulka gobolka banaadir ee ku aadan dhismooyinka dhaadheer ee ka socda hareeraha garoonka aadan cadde bismillahi raxmaan raxiim ku socoto taliska nabad sugidda ee gobolka banaadir ku socoto taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ku socoto taliyaha nisa ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ku socoto taliyaha booliska ee garoonka aadan cadde ku socoto guddoomiyaasha degmooyinka xamarweyne xamar jajab waa beri wadajir iyo kenley ku socoto milkiilayaasha guryaha iyo dhulalka ku leh xeendaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde maarayaha guud ee hay-adda duulista hawada soomaaliyeed maarayaha guud ee garoonka diyaaradaha aadan cadde xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ujeedo wargelin ku saabsan dhismayaasha xeendaabka garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay warqadda sumadeedu tahay iska a'da eber sideed lix todoba ee soo baxda laba kun labaatan iyo afar ee kasoo baxday hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatanka bish sideedaad laba kun labaatan iyo afar ujeeddaduna ahayd cabasho ku saabsan dhismayaasha dhaadheer ee ku hareersan garoonka diyaaradaha aadan cadde markuu arkay warqadda ku taariikhaysan labaatan iyo afarta bish sideedaad laba kun labaatan iyo afar ujeeddaduna ahayd warbixin ku saabsan khatarta dhismayaasha agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kana soo baxday xafiiska agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka banaadir markuu arkay cabashada shirkadaha diyaaradaha caalamiga ee ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho markuu arkay sharciga caalamiga ah ee duulimaadyada rayidka ee kaabo markuu arkay xeerka hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ee dhismayaasha agagaarka garoommada wuxuu soo saaray xeerkan qodobadiisa hoos ku xusan yihiin kow waxaa gebi ahaanba la joojiyey dhismayaasha dhaadheer ee ka socda agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinka xamarweyne xamar jajab waa beri wadajir iyo dharkenley qaybta jaziira labo laga bilaabo kow iyo tobanka bish sagaalaad laba kun labaatan iyo afar in aan laga dhisi karin xeendaabka ku cad naqshada lifaaqa ee degmooyinka aan soo sheegnay waxaana loo kala qaybiyey saddex qaybood trizone wuxuuna ka bilaabanayaa qaybta koowaad oo ah gudaha garoonka iyo xalane oo aan laga dhisi karin wax ka badan guri dabaq ah oo aan ka dheereen hal biyaan aagga labaad lagama dhisi karo guri dabaq ah oo ka dheer saddex biyaano g blas t aaggan waa xeendaabka leh baraha kontaroolada ee laga soo galo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee loo yaqaano green zone iyo qaybta saddexaad oo ah wadada via london ee degmada xamarweyne ciddii ku xadgudubta waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaq